anu waxaan jeclaanaa marka hore in shacabka soomaaliyeed la hadlo kuwa madasha joogo iyo kuwa kaleba dowlad ma qabtaan xukuumad ma lihidin ben yaan laydiin sheegin xukuumad ma lihidin wakhti aad yeelataanba dowladna ma lihidin baarlamaanna ma lihidin xaqiiqdu waa taas qoryihiinna qaata dhagaxiinna qaata xoolihiinna isticmaala xuriyadoon baa tihiin hala dagaalamo xuduudiina hala ilaashado shacabka soomaaliyeed yaan been loo sheegay awood aan awood aan xuduudka ku difaacna ma lihin qaraarkeenna waa kaas xukuumadda ay godka ku riday guddoonkeennana waa kaas fiirsan aan lahayn war aaway qaraarkii aaway aan lahayn maal walba halkan aan taagnaanaynaa war beenaan idiin sheegaynaa yaanaan idin muhinin guddoon baarlamaanna ma jiro baarlamaanna ma jiro xukuumadna ma jirto xuduudkiinna ilaashada qoryihiinna qaata dagaalama meel ka sokayso oo jirto lama maalintii xukuumad iyo dowlad aad yeelataan oo ay qoryaha isla qabsadaan allah idinka in ay bilaabaan saakay inay dib u eegis ku sameeyaan xiriirkaan la leenahay dowladda iyo shacabka kenya waa haddaan dowlad laga waan soo jeedi lahaa in dib u eegis ay bilaabato rasmiya oo lagu samaynayo xiriirka aan la leenahay muxuu ahaa dowladda kenya waxaan kaloo soo jeedi lahaa in xukuumaddu haddaan xukuumad leenahay wey dabcan ay dib u eegis ku sameeyaan ciidanka kenya ee waddankeenna joogo in dib eegis lagu sameeyo in dib eegis lagu sameeyo oo go-aan cad la keeno baarlamaanka hortiisa waa mahadsantaha guddoomiye
arrimaha guduhu ahaa waa wasiirkii arrimaha guduhu ahaa ninka saas u hadlaya xildhibaanka xiga xogtankaaya waxaa beled waxaa weeye shalay baa meesha xuduudda waxaa soo galay ciidamo ka tirsan dowladda kenya iyaga oo markaa sheegaya in ay derbi ka dhisayaan xuduudda udhexaysa soomaaliya iyo kenya halkaasna waxay ka soo saareen oo burburiyeen calaamadihii hore oo xuduudda sheegahayay labada xadka labada dowladood xadka u dhexeeya kadibna shacabkii soomaaliyeed oo halkaas joogay baa ka hor yimid way joogsatay arrintii laakiin weli waxay ku dadaalhayaan in ay meeshaas ay calaamadihiina burburiyaan xadbeeraadkiina ay kusoo durkaan oo ay dhulkan soomaaliya ay leedahay ee qaar ka mid a ay dhistaan arrintaas oo runtii aada iyo aada u welwelgelisay ummadda soomaaliyeed markii aanu la hadlalay maamulka degmada iyo dhammaan shacabkana waxay noo sheegeen xadgudub weyn in lagu soo sameeyey ilaa haddana weli way socotaa runtii waxaa weeye dhulballaarsi baa ku jira meesha maxaa yeelay xuduuddu muran kuma jirin xuduud beenaadku muran kuma jirin calaamad bay lahayd wax dhibaato ah oo naga haysteen lagu hayay ummadda soomaaliya ee kenya ku haysana ma jirto oo xagga xuduudda la xidhiira ayaga ayaa ay ka dhalatay inay xuduuddanada kusoo xadgudbaan oo usoo gudbaan taana baarlamaanku sharci buu qaraar buu horey uga soo saaray haddana wuxuu ka soo saarayaa sharci xuduudda soomaaliya bad iyo biri iyo cir cir dhul bad midna inaan lagu xadgudbi karin ayuu sharci ka soo saari doonaa insha allah ummadda soomaaliyeedna xuduuddeeda way difaacan doontaa doodaas waad arkayseen sidii mudanayaashu ay maanta ka lahaayeen mowqifkoodana wuu midaysnaa taladu soo jeedintooda way midaysnayd ilaa haddana weli way socotaa sidaad ogeydeen ba anigu markaan soo jeediyey in sharci laga soo saaro waa waxyaabaha hadda la go-aamiyey bay ka mid tahay in sharci laga soo saaro waxyaabaha hadda la go-aamiyey bay ka mid tahay in hay-adaha ama wasaaradaha ku shaqale in loo yeero maalmaha soo socdana waxaa ka soo bixi doona go-aamo hor leh oo baarlamaan ka soo bixi doona o arrimaha ku wajahan ayaa soo bixi doona insha alla waa noo muuqataa maxaa yeelay xuduuddii dhulka haddii la bedelo xuduudda badduna way isbedelaysaa marka xuduudda badda dhulka waxaa loo bedelahaya waxaanu qabnaa in ay saameyn ku yeelanayso xuduudda badda inay ku yeelanayso taas waanu ognahay si fiicanna waa looga hadlay baarlamaankuna waa ka hadlay waxyaabaha aan sharciga ka soo saari doona ayayna ka mid tahay waxaan rajaynayaa in arrintaa ay maxaan ku rahda dowladda kenyana garato waxaan kaloo rabaa inaan sheego dadka reer baled xaawo ha ogaadeen waa la helay fariintiinnii baarlamaankay taallaa xukuumadday taallaa waana hor taallaa sharci baana ka soo bixi doona kana hari maynleh ilaa laga guulaysto insha allah sida ugu dhaqsa badan guddoonka baarlamaanka ayaanu u xil saarnay sida ugu dhaqsa badan ilaa berito inuu u horkeeno wasiirada ku shaqada leh baarlamaanka waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha iyo haddii loo baahdo wasiir gaashaandhigga